إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة موضوع darsigeenna caawa uu ku saabsan yahay sidii xalay aan ballan qaadnay waxa weeye bayna alqabiilati waalqabaliya muxuu yahay farqiga u dhexeeya qabiil iyo qabyaalad yacni waa qabiil iyo qabaliya luqada carabiga luqada soomaaligana waxa weeye waa qabiil iyo qabyaalad maxaa farqiga u dhexeeya isku mid baa mise waa kala gedisan yihin mawduucan ku saabsan arrintaas ka hadalkiisu ama caddayntiisu waxaad mooddaa inuu muhimmad gooniya u leeyahay bulshada ku hadasha luqadan ku hadlayo allah subxaana wa tacaala markuu rususha soo diro oo rasuulku uu u yimaado bulshadii loo soo diray qodobka ugu horreeya wuu kala hadli jiray wuxuu ahaa tawxiidka iyo ilaahay keligii inay caabudaan qodobkaa rususha waa ka midaysnaayeen isagaana wax walba ay ku bilaabi jireen ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru allah keligii caabuda cid kalood caabudaan oo cibaadada gar u leh ma jirte mabda'a markii laga gudbo oo mabda'a asaasiga ahee rususha oo dhan ka dhexeeyey ah haddana rasuul walba si gooniya wuxuu u daaweyn jiray cudurka khaaska u ah ee bulshada loo diray ay qabto shirkiga iyo tawxiidka markii laga tago mikrofoonka hagaajiya dadku qeliya markii laga tago shirkiga laga tago shirkiga markii laga tago bulshadaas kolba loo diray rasuulkaasi cudurkay qabto ayuu markaa kadib rasuulku daaweyn jira oo ka hadli jiray laba tusaaleaan soo qaadanaynaa tusaalaha koobaadi waxa weeye nebiyullaahi shucayb calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam nebiyullaahi shucayb waxaa loo diray ree madyan ree madyan markii loo diray wuxuu yidhi yaa qawmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh qad jaa'atkum bayinatun min rabbikum war ree madyanow ilaahay keligii caabuda cid kaleeto oo cibaado le ma jirte mid cad xujo cad baa xagga rabbigiin idinka timid markuu mabda'a kala hadlay wuxuu ku xijiyey fa awfu lkayla waalmiisaan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum war miisaanka iyo beegga halbeegga iyo miisaanka dhammaystira oo dadka xuquuqdooda ha ka dhimina macnaha wuxuu kala hadlay qodob bulshadaasi si khaasa tawxiidka marka laga yimaado jiro gooni ay bulshadu qabtay oo ahaa dhaqaalaha iyo suuqyada ayay isku dulmin jireen markaasaa waxaa la yidhi qodobkaa ku xijiyo dadka waxaad ku tidhaahdaa halbeega koobada iyo waxa aad wax ku miistaan iyo miisaanka dhammaystira dadkana ha dulminin oo xaqooda ha ka duudsiina waa midi waa middaas maxaa yeelay rususha waxaa loo soo diraa lil islaax wixii jiray ee cudurro ahaa inay daaweeyaan oo bulshada ay fasaadka ka saaraan waxaa mihaalka labaad uu yahay nebiyullaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam isaguna qowmkiisiibuu u yimid tawxiidkiibuu u keenay iyo ilaahay keligii in la caabudo taa markuu ka gudbay wuxuu u gudbay qodob kale oo ah cudurkii bulshadaasi ay qabtay ama mujtamacaasi uu qabay inuu kala hadlo marka rabbi subxaana wa tacala qur-aanka inoogu sheegay waluutan id qaala liqowmihi ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin inakum lata'tuuna alrijaala shahwatan min duuni nisa bal antum qowmun musrifuun nebi luut buu alla diray subxaana wa tacaala markaasuu qowmkiisi u tago wuxuu ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin war ma midii foosha xumayd baad la imaanaysaan ayadoo wax khalqigoo idinka horreeyay aysan jirin oo maxay tahay innakum lata'tuuna alrijaala shahwa raggaad u tegaysaanoo damaaci aad ugu tegaysaan shahwa ahaan iyo doonid iyo damaaci baad ragga u tegaysaan oo dumar baad raggii ka dhigan raggii baad dumar ka dhiganaysa iyagoo dumarkii idiin joogaan waxaad tihiin qowm xadgudbahaya buu ku yidhi yacni waxa weeyaan bacda tawxiid nebi luut mujtamacii loo diray waxay ka fasaadsanaa xagga akhlaaqiyan bay u fasaadsanayeen akhlaaqdii ay ka jiranaayeen iyo fasaadkii akhlaaqi lahaa buu nebi luut kala hadlay markii tawxiidkii uu ka gudbay taasi waxay ina baraysaa sideedaba mujtamac walba cudur gooniya buu leeyahy oo laga yaabo inayna mujtamacaadka kale la qabin waxaan ula jeedaa innaga mujtamaca soomaalida ah meeluu joogaba cudurka ugu weyne maanta haystaay wuxuu yahay waa cudurka la yidhaahdo qabyaaladda saas daraaddeed in aada loo daaweeyo oo laga hadlo oo yacni mu'tamaraadka lagaga hadlo oo ummaddu meesha isugu imaanayso la baraarujiyo oo runtii uu qayb weyn ku yeesho tawjuuha tawjiiha iyo irshaadka ummadda la siinayo waa laga maarmaan maxaa yeelay ummaddu jiradeedu waa halkan jirada macnaha waxa weeyaan asaaska u ah markii shirki iyo tawxiid iyo laga yimaado cudurka ugu weyn ee bulshada haya waa cudurka sidii marka da'biga iyo dhaqanka u ahaan jirtay rususha maanta culimmada iyo dadka ducaadda iyo dadka muslixiinta waxaad moodaa inay muhim tahay in laysku mashquuliyo sidii ummadda looga daaweyn lahaa cudurkaas khatarta ah ee dilaaga ah ayib taa markaan intaa kaga gudubno farqi baa u dhaxeeya qabyaaladda iyo qabiilka inaan kala caddeeyaan doonayaa oo la kala fahmo maxaa yeelay qabiilkuna waa shay ilaahay jideeyey oo jira inuu jirana loo baahan yahay qabyaaladuna waa shay ilaahay subxaana wa tacaala diiday oo la necab yahay labadaasaa marka dadka in badan iskaga khaldama qabiilka waxaa la yidhaahdaa marka la qeexayo waa koox ama majmuuco bini aadanka ka mid ah oo hal asal isugu yimaado asal uu mideeyo hal abtir bay isugu yimaadaan yacni waxa weeye majmuuca oo bashar ah oo hal asal isugu yimaado abtir wada leh ayaa qabiil la yidhahdaa sidaasi markuu yahay wuxuu noqonayaa nasab iyo abtir laga maarmaanu noqonaya waa daruuri marka allah baa subxaana wa tacaala bini aadamka markuu abuuro aadam uu yimid oo ilmihiisii ugu horreeya dhasheen oo xaaweynta laga abuuray ay bini aadamku tarmay qoysas buu noqday carruurtii aadam dhalay baa qoysas noqotay iyagiibaa sii tarmay oo waxay noqdeen yacni jilibyo iyay sii noqdeen waxay sii noqdeen qabaa'il shucuub bay sii noqdeen rabbi subxaana wa tacaala marka silsilad nasabku sidiisaba uu ku talagalay inuu jiro wey jiritaankiisa waa loo baahanya jiritaankiisa waxaa loogu baahanya intaasoo maslaxaa ku xidhan rabbi subxaana wa tacala qur-aanku inoogu tilmaamay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu wardadow waxaannu idinka abuurnay lab iyo dhadig waa xawaa iyo aadam kadibna nin walba lab iyo dhadig baa dhalay hooyo iyo aabbaa dhalay wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'il waxaan idinka yeelay qaramo iyo qabaa'il shacabku waa ka guda wen yahay qabiilka shacabku waa intaasoo qabiilo isu tegey qabaa'ishuna waa ka hoosaysaa qaranka ka weyn shucuub waa qaran qaran iyo qabaa'il baan idinka dhignay buu rabbi ihi subxana wa tacaala maxaa laydinka dhigay oo qabaa'il laydinka dhigay oo in isku nasab ah iyo in isku nasab ah iyo in isku abtir ah maxaa laydinka dhigay litacaarafu buu alla yidhi subxana wa tacaala inaad isku barataan inaad isgarataan oo la yidhaahdo hebelkii ina hebel ahaa ee ree hebel ahaa ee ree hebel ka sii ahaa wey saasaa loogu talagalay oo maxaa ku jira in laysgarto oo inaad ree hebel tahay la garto in abtirkaagu uu jiro oo uu yacni halkaa maro maxaa ku xidhan waxaa ku xidhan masaalix badan baa ku xidhan inuu abtirku jiro qabiilkuna jiro masaalix badan baa ku xidhan bal hadduusan jirin bini'aadamku maba jiraya masaalixda ku xidhan waxaa ka mid oo shareecadu ay sheegtay maalan silatu lqaraaba qaraabada iyo dadka xigaalkaaga ah xidhiidhintooda iyo inaad wax tarto waxay ka dhalanaysaa nasabka iyo jiritaanka qabiilkaay ka dhalanaysaa haddii ayna jirin yaa qaraabo ku ah yaase xigaal ku ah yaase shisheeyaa ma kala taqaanid saas way macnaha mar hadduusan jirin abtir rasmiya oo la xifdisan yahay macnaheedu waxay noqonaysaa qaraabo kuu sokayso xidhiid aada xidhiidhinayso oo dadka intooda kale kaaga xaqlima jiraan qaraabo xidhiidhinta nusuusta ku soo arooraysaayo waxay qasbaysaa ruuxu inuu barto yaa qaraabo u ah yaa xigaal u ah yay wada dhasheen calashaani si uu u xidhiidhiyo saas daraaddeed baa nabigeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiid axmed iyo abu daawuud iyo xaakim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra waa xadiid saxiix nabigeenu wuxu uhi sal lla lay wasalam tacallamuu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxamakum faina silata alraximi maxabbatun fi lahli mahraatun fi lmaali mansa'atun fi lahar buu nabi uhi sal lla lay waslam nasabkiinna waxaad ka barataan wax aad qaraabadiinna ku xidhiidhisaan nasabkaaga abtirkaaga waa inaad ka barato qiyaasta aad ku xidhiidhinayso dadka aada isxigtaan nebigu waa amray salawatu rabbi waslamu caleyh waa laazim ruuxu inuu garanayo maxaa yeelay dadku waa yacni waxa weeye xaqa ay kugu leeyihiin waa kuu kala xaqnimo badan yihin say u kala sokeeyaan bay u kala xaqnimo badan yihin wuxuu nebigu uhi sal lla lay wasalam qaraabada xidhiidhinteedu waa maxabbatun fi lahli dadka dhexdiisa jacayl bay keentaa ehelkii iyo dadkaad wada dhalateen jacayl midda labaad waa mahraatun filmaal xoolaha kuugu badanaya midda saddexaad waa mansa'atun fil athar oo cimri cimrigaa lagugu dheeraynaya saddexdaa faa'iida buu ilahay jacayl iyo kalgacayl dadkii ay isu hayaan oo isxidhiidhinayaan midda labaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuugu abaalgudayaa xoolahaagiioo kuu bataa maadaama qaraabadaadii aada xidhiidhinayso ta saddexaad cimrigaagiioo ilaahay kuu dheeraya subxaana wa tacaala oo cimriga waxaa jira qaar aan la bedelin oo sida lowxulmaxfuudka uugu qoran yahay aan waxba ka bedelmayn qaarna waxaa lagu xidhaa meel hoosay ku qoran yihiinoo soko oo waxaa la yidhaahdaa hadduu sababkaad la yimaado ha loo kordhiyo hadduu sababkaa la yimaado ha la siyaadiyo hadduu sababkaa la yimaadona wax laga dhimo marka waxay ku xidhan tahay adiga iyo sidii aad ula timaado sababkii lagu xidhay qaraabada xidhiidhinteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha keena in addoonka cimrigiisa loo siyaadiyo oo wakhti dheeraada la siiyo macnaha yacni waxa weyaan wixii ilahay agtiisa ka qornaa isbedeli maayo laakiin malaa'igta agtooda iyo suxuf kaleetiya wixii ku qornaa ayaa macnaha waxa weye cimrigiisii la siyaadinaya cimrigana way siyaadisa xadiisku marka wuxuu leeyahay oo nebiguina barayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh barta nasabkiinna dhalashadiinna barta abtirkiinna barta buu nebig salawatu rabbi waslamu caleyh yacni waa arrin loo baahan yahay arrin loo baahan yahay weye maxaa yeelay ruuxan qaraabadaada ee xigaalkaaga eed isxigtaan wixii aad siisood ku sadaqaysato nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam silatun wa sadaqa buu rasuulku uhi sal lla lay wasalam laba ajir baad ku helaysaa qaraabo xidhiidhin ajirkeedna waad ka heli sadaqada ajirkii laga heli jireen waad ka heli taasi maxay ku imaan kartaa waxay ku imaan kartaa inay dhalashadu jirto qabiilku jiro nasabku jiro xidhiidhka noocaas iyo abtirku inuu jiray ku imaan karta qaacido dhan oo shareecadu dejisay bal rasuulkeenu wuxuu leh sal lla lay wasalam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim nin qaraaba goys ee ilahay jannadiisa ma galo subxana wa tacala qaraabadiisii nin gooyey jannada ilahay geli maayo saasuu nabiguna oonay salawatu rabbi waslamu caleyh saas weeyaan waaka xadiiska saxiixa nebigu uhi sal lla lay wasalam markii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray raximka qaraabannimada iyo dadka dhalashadooda isku xidhan yihiin markuu alla abuuray magac wuxuu uga jeexay magiciisa allah waa alraxmaan sooma alraxiim raxim baa lagu magacaabo magaca ilaahay baa magac looga jeexay markaasay intay istaagtay bay rabbi subxaana wa tacaala la hadashay raximkii rabbi bay u dacwootay rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala soo raalli kuma tihid ciddii ku geysay inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo haabay tidhi waa raxiimkii wey marka ciddii goysa xigaalkiisa iyo qaraabadiisa ilaahay subxana wa tacala agtiisa waa ka go'ayahy naxariistiisana waa ka go'ay ciddii xidhiidhisana ilaahay naxariistiisa waa la xidhiidhaa ilaahay subxana wa tacala khayrkiisuu ku xidhiidhinaya saasaa xadiiska nabigeenna ku cad salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka yacni in laysbarto oo ruuxu xigaalkiisa iyo qaraabadiisa barto waxaa ku xidhan xugum ah qaraabadii inaad xidhiidhiso ajirna ilahay agtiisa aad kaga hesho iyo siyaado iyo ilahay agti inaad jannadiisa ku hesho taasi waa mid in lays ogaado oo qabiilku jiro waxyaalaha ka dhanlaya waxaa ka mid a attawaaruth isdhaxalka isdhaxalka dhaxalku wuxuu ku imaanayaa nasabka iyo abtirka iyo jiritaankanuu ku imaanaya dhaxalku ku imaanaya waa ka rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku yidhi wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaabi illaah dadku kolba say isu xigaan bay dhaxalka isaga xigaan ninba ninkuu ninkan ka xigo dhaxalka waa ka mudan yahy rasuulkuna wuxu uhi sal ly waslam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar buu nabi uhi sl lay slm dadka wax loo qoondeeyoo shareecadu wax u qoondaysay oo qiyaas go-an loo gooyey waxooda siiyaba marka hore nebigu sal lay slm wixii soo hadhana ninka ugu xiga ruuxa ugu xiga meydka oo lab ah ayaa iskale buu rasuulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka dhaxalkii waxaa lagu qaybiyey oo lagu qaybinay markuu ruuxu dhinto xooluhu ka tegey waxa weeyaan waa dhalasho iyo abtir baa lagu qaybinaya yacni sabab dhowr sabab buu ku yimaadaa mid waa dhalashadaas waa midda ugu badan waa midda ugu badan oo xaggii aabbihii iyo awowgii iyo yani waxa weeye yani waxa weye hooyadii iyo midna waxay ku timaadaa sabab oo guur bay ku timaadaa oo xaaskiibaa xagga ka yimaada midna waxay ku timaadaa sabab bay ku timaadaayo dadkii aad xoraysay iyo addoommadaad xoraysay iyo waxyaala noocaas oo kaleetay ku timaada iyaduna laakiin midda ugu asaasisan asbaabta dhaxalka keentaay waa dhalashada haddaynan jirin sooma dhacayso ruuxii in la waayo cid dhaxalkiisiiba iska leh oo yaa dhaxlay waa idinka arka hadda maalan waddamada reer galbeedka oo kale marka hadda la joogo waxaad arkaysaa ruux dhintay oo lagu leeyahay ey baa dhaxlay sooma ey baa dhaxlay oo bini aadan iyo ey goorma isku abtir noqdeen ya ruuxu wax uga sokeeyaba ey la waayey soo ruuxu u dhammaatay maaha xigaalkiisiiba wuxuu noqday ey buu noqday bini aadamku halkaasuu gaadhi haddii ayna jiritaankan qabiilku uusan jirin oo nasabku uusan jirin marka dambe waxaa noqonaysaa inuu yani bini aadamkii iyo xayawaanaadkii iyo xoolihii iyo makhluuqaadkii kale iyo bini aadamku inayba u sinaadaan ruuxa bal yani waxa way xoolihii baaba xigaba bini aadamkan kaata dariskiisa ahee la nool ee meesha la joogay bini aadamka isla yihiin waxaa lagu leeyahy ey baa kaa xiga saasaa la leeyahy marka inuu jiro qabiilka iyo nasabku jiro dhaxalkiibaa ku salaysan waxaa ku salaysan nasabka iyo qabiilka jiritaankiisa waxaa ku salaysan waxa la yidhaahdo mas'alada guurka guurkaa ku salaysan yaad guursan kartaa yaad geydaa yaadan guursan karaynin yaa maxram kuu ah yaan maxram kuu ahayn abtir iyo waxay aadaysaa qabiil bay aadaysaa saas yacni dadkii waa inuu jiro kuwa guurkoodu kuu bannaan yahay iyo kuwa aan guurkoodu kuu bannaanayn say ku imaanaysaa inteeda badan waxay ku imaanaysaa nasab iyo abtir buu ku imaanaya xurrimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum ilaa aakhiri alaaya dumarkaasaa laydinka xaaraamay waa walaashaa waa hooyadaa waa gabadhaada yacni waxa wey waa habaryartaa waa eedadaa dadkana lagaa xaraameeyey maxaa lagaaga xaraameeyey calashaani sead ku garanaysaa tii lagaa xaraameeyey tii lagu xalaaleeyey waa inuu jiro yacni xidid la raaco waa inuu jiro yacni waxa weeyaan waa inuu jiro xadhig la raaco oo abtir ah oo la garto in ruux walba intuu kuu jiro midaad guursan karto iyo midaadan guursan karaynin dhalasho iyo nasabun baa lagu garan karaa bulshadu hadday isku dhex yaacdo oo nasabku lumo waxaa imaanaysa marka dambe inuu ninku hooyadii guursado sooma waxaa imaanaysa inuu guursado walaashii guursado habaryartii inuu guursado masaladaasoo khatar leh khatar leh oo rabbi subxaana wa tacaala sharaa'icdoo dhan uu ku xaraamay baraa ibnu caazibna baan u malaynaya wuxuu yidhi adeerkay baa isoo maray buuhi isagoo calan wata calan ciidanna wuu wataa markaasaan idhi buuhi xaggeed u socotaa wuxuu idhi nebi maxamed baa isoo dirayoo aniga ciidankan aan wato waxaan u soconnaa buuhi nin maxramkiisa guursaday ayaa la ii soo diray oo soo dilla yidhi buuhi waa ciidan dhanoo calan babanayuu wataa nin ama eedadii guursaday ama hareertii guursaday baa loo soo diro layidhi qoorta usoo dheereeya soo dila layidhi sharaa'icdii ilaahay soo dejiyo dhan tawreed iyo injiil iyo qur'aanka iyo kulli way ku xusan tahay dad aan aadan guursan karayn inay jiraan oo guurkooda uusan ku bannaanin marka iyadana waxay ku imaanaysaa qabiil iyo nasab iyo dhalasho inay jirto unbaa lagu garan karaa masaalixda ka dhalanaysa bay ka mid tahay inuu qabiilku jiro in loo baahan yahay waa loo baahan yahay qabiilku inuu jiro waxaa ka mid a maalan tacaawunkaas yacnii wuxuu noqon karaa qabiilku yacnii hay-ad ama jamciyad laysugu kaashado oo wixii dhibaatooyinee afraadda soo gaadha laysku caawiyo maalan shareecadu waxay tidhi haddii nin ka mida qabiilka uu ruux dilo gafna uu u dilo diyuu bixinayaa mag buu bixinaya ruux buu dilay ruuxaasi ama waa muslim ama waa gaal ballan lagula jiro qabiilkii nin ka tirsan baa dilay gaf buuna u dilaye kas muusan u dilina kama' buu u dilay ruuxii waxaa laga qaadayaa oo bixinayaa mag buu bixinaya laakiin magtii ma isagaa bixinaya maya rasuulkeennu wuxu uhi sal ly slam qaraabadiisaa bixinaysa qaraabadiisaa bixinaysa caaqilaa la yidhahda caaqilada ayaa bixinayso waa dadka la dhashay ee yani waxa weye sida magta laysula baxeedo soomaalidu la yaqaanoo kaleeto yacni dadkaas maadaama waxani wuxuu u qastay uusan ahayn oo kama uga dhacay oo kama iyo gafku cid walba waa ka dhaca qasad ugama dhicin waa in la caawiyo oo dadkay wada dhasheen iyo ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo la yidhaahdo magtan bixinteeda waa in layska kaashado waxay noqon kartaa marka qaab laysu kaashado oo ruuxii dhibaata soo gaadho sidii dhibaatada looga fududayn lahaa ama dhibka loogala qayb qaadan lahaa ayaa macnaha ku salaysan sida shareecadu ay jidaysay waxaa ka mid a maalan yacnii marmarka qaarkood wuxuu noqon karaa qabiilka mid loo adeegsado khayrka loo adeegsado oo jiritaankan qabiilka iyo dadkan qabiil ahaanta isugu xidhan isku xidhnaantaa lafteeda awooddaa jirta dhanka khayrka haddii loo wajaho wax weyn bay keeni kartaa maalan waqtigii nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh magaalada madiinuu yimid magaalada madiine markuu nabigu yimid sal ly wasalam laba qoys ayaa u xoog badnaa markii yahuudda laga reebo niman la odhan jiray ree aws iyo khasraj labadaa qabiil oo isku aabba ah asalkooda way wada dhasheen laakiin laba qabiil oo haddana dagaal daba dheer oo muddo socday uu ka dhexeeyey buu ah ilaa waqtigaa nabigeenu imaanaya wax yar ka hor yacni way isku baaba'een odayaashoodii iyo ugaasyadii iyo salaadiintiiba iska laayeen labadaa reer ee marka magaalada wada degan nebigu wakhtigii u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muusan tirtirin muusan dhihin maadaama aada islaamkii qaadateen oo diintii aada qaadateen aws wax la yidhaahdana ma jirta iyo ugaaskoodu ugaaskii khasrajo waa lagu casilay muslimiintaad ka tirsan tahay ma dhihin nebigu sal lay waslm labada nin baa ugaasye u ahaa sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad labadaa nin baa ugaasye u ahaa labadoodiiba sidiibuu u daayay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh markaasaa waxaa loo ajiheeyey qabiilkiioo sidiisii u dhisan oo yacni waxa weeyaan abtirkii jiro oo suldaankoodii iyo ugaaskoodii leh unbaa waxaa loo jiheeyey dhanka khayrka loo jeediyey ilaa heer waxay gaadheen marka khayrka ay ku tartamaan oo qolo markay wax qabato oy lib soo hayeyso qolada kale ay yidhahdaan annaguna waa inaan iyadoo kale soo haynin yani waxaad garanaysaan xadiiskii saxiix bukhaari kusoo arooray labada reer mid ka mida ayaa waxay soo dileen ninkii la odhan jiray kacab ibnu ashraf ee yahuudiga ah ee nebiga caayi jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh dhibka badnaa ee gabyi jiray nebigu gabaya ku caayi jiray ninkiibaa waxaa soo dilay labada reer mid ka mida reerkii kalea nebiga u yimid sal ly waslam waxay yidhahdeen nebi allow annagana waxaan rabnaa oday sidaa kacab ibnu ashraf oo kale isaguna ugaasahoo la yaqaanoo yahuudiya inaad noo dirto un annaguna soo dillo calashaani reerkan inuu naga horreeyo ma rabno magacaa inay la tagaan iyo libtaa ma rabno waxaan rabnaa annaguna mid aanu lib ku qaadanno toodoo kale ah nebigu sal ly wasalam saa filaya wuxuu u diray salaam ibnu xuqayq nin dhihi jiray ayuu u diray kiibay iyaguna soo dileen xataa waxay ahaayeen goobaha dagaalada qaarkood markii la mari waayo waa la qaybin jira oo waxaa la jiray reerkiira idinkuna halkaa furintaa ka gala dagaalka idinkuna furintaa ka gala reerkii dee meeshiisa laga soo dhaco isaga wa soo maart waa la tartamayaa marka ceeb baa la iska riixayaa ree hebel baa macnaha yani waxa weeyaan yani wixii shalayto sharka iyo xumaanta xaggeeda u jeeday baa maanta khayrka xaggiisa loo jeediyay laakiin dhismihii weli waa jira dhismihii weli waa jira marka dhismahan qabiilka waxaa loo adeegsan karaa dhanka khayrkaa loo adeegsan karaa jiritaankiisa marka sharcan waa loo baahanya sharcan shareecadu waa u baahan tahay shareecadu way taqriirisay waana sugtay mujtamaca bashariguna waa u baahan yahay wax qabiil la yidhaahdiyo abtir inuu jiro sidiisaba oo takwiinkan cashaa'iriga ahee reerka ah inuusan dhammaanin baa la doonaya si kastoo magaalo loo galo si kastoo loo horumaro si kastoy nolosha horumar u qaadato waa inuu weli jiro abtirkuna xifdisan yahay yacni waxa weye takwiinkan iyo dhismahan qabiilkuna inuu jiraa la doonaya waa asaas saas way macnaha saas daraaddeed baa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh buu aad wuxuu uga digay sideedaba duridda iyo wax ka sheegidda nasabka rasuulku sal lla alay waslam waa ka digay oo wuxuu nebigu ka mid ah xadiisdiisa ka mid ah xadiiska abu malikin alashcari ee muslim uu soo saaray arbacun fii ummati buu nebigu sal lla alay wasalam min amri aljaahiliya laa yatrukuunahunna afar arrimaha umma afar arrimood arrimihii jaahiliyada ayay ka mid yihiin ummaddayduna ka tegi maysa buu nebigu sal lla alay waslam islaamka ka hor gaaladii ahaa dhaqamada laga soo gaadhay bay ka mid tahay dhaqamadaana dayn maayaan buuhi ummadaydu nebigu saasuu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh yacni waa dhaqan xun haddana la iska kari maayo waxaa ka mid ah alfakhru fi alaxsaab walطacnu fi alansaab walistisqaa'u biاnnujuum wاnniyaaxa buu nebi yihi salawatu rabbi waslamu caleyh yacni inuu ruuxu sharafkii reerkooda ku faano waa mid ta labaad waxa weeye nasabka duriddiisa inuu nasabka la duro oo qaar la yidhahdo waa nasab dhiman oo qaan la yidhahdo waa gun oo nasabka wax laga sheego iyaduna waa talabaad ta saddexaadi waxa weeye waa in xidigaha roob lagu dalbo oo loo arko xidiguhu inay roobka keenaan ama lagaba codsadaba inay roob keenaan ta afraadi waxa weeyaan waa baroorta meydku markuu dhinto loo barooranayo afartaasi oo arrimo jaahiliyadii ka soo jeedaa ummaddaydu dayn maysa buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh macnaheedu waxa weeyaan nasabka duriddiisu nebigu waa nahyey waana reebay salawatu rabbi waslamu caleyh bal waxaa ka sugan inuu yidhi ruuxa nasabkiisa ha loo nabadgeliyo ruuxa nasabku sheegto waa in loo nabadgeliyo saas way macnaha waxaa kaloo ka mid a qaababka shareecadu ay u ilaalisay maalan shareecadu xad bay ka dejisay zinada zinaday la dagaalantay oo xad bay ka dejisay oo xad aad u adag baa laga dejiyey ruuxii sinaysta hadduu guur u horreeyeyna in dhagax lagu dilo hadduusan guur u horrayninna in boqol jeedal lagu dhufto maxaasaa loogu samaynayaa waxaa loo samaynayaa xifaadan cala alnasli wa mancan liikhtilaati alansaab nasliga iyo taranka bini aadamkaa la ilaalinayaa waxaana meesha laga yacni waxa way laga taxadarayaa inaysan isku darmanin ansaabtu inaysan isku darmanin nasabku inuusan isku darmanin oo dee haddii haweentii ay nin walba ka dhaxayso oo adiguna maalin aad marto midna kaaga dambeeyo ku saddexaadna kaaga dambeeyo ilmahan dhashay yaa dhalay ya bini aadamkii hadduu noqdo uun sida xoolaha laysu boodo oo meel alla meeshii layska halaba tii kaasoo horbaxdaba waa kuu bannaan tahay ya soo abtirka dhan lumi maayo abtirka dhan baa lumaya yacni waxa weeyaan lama garanayo naagtan yaa ilmaha ka dhalay lama garan doono ilmahan haddii la garan waaye yaa dhalayna abtir male mar hadduu abtirku lumana bas weeye bulshadaas waa bulsho daba go-an waa bulsho daba go-an waa bulshooyinkan reer galbeedka haddaba dhibaatada haysato way bulshooyinkan reer galbeedka dhibaatooyinka haysato way eedda male oo adeer male oo habaryar male oo ayeeye male oo meel u baxsan male tii dhashay unbuu garanaya tii dhashayna maalintuu siddeed iyo toban gaadhaa isugu dambaysa soo ma marka waa daba go-an yahay horay iyo gadaalba waa ka daba go-an yahay adiga xadda xagga haddaad aaddo aabba haddaad aaddo badweyn baa kaa xigta xagga hooye haddaad aaddo badweyn baa kaa xigta dhinacyaha haddaad aaddo badweyn baa kaa xigta khalqi ilaahay baa kugu wareegsan subxana wa tacala laakiin bal ninkan adugu arag dabada go-an ninkan adugu dabada go-an arag meel uu u dhaqaaqi male waxaa laga yaabaa haddaad tidhahdo magacaa waa hebel magaca aabbaha hooyadiibuu kuu sheegay sooma waxaa laga yaabaa hooyadii inuu kuu sheego hooyadii haddaad magaca saddexaad sheeg tidhahdo ama magaca familka sheeg haddaad tidhahdo inuu garan waayo laga yaabo ama mid ergisaa meelaha uu ka soo qaato soo ma shareecadu marka waxay leedahay sababta keentayna waxa weeye mujtamaca haddii aan zinada laga dhowrin oo faaxishada aan la waardiyeynin oo bulshadu shahwada markay gudanayso guri la yaqaano iyo laba isqabta iyo meel bulshadu ay og tahay oo ilma ka dhalanayaan oo wixii halkaa ka soo baxa ina hebel uu yahay oo qaab noocaasoo kale haddayna bulshadu u samaysnayn hadda wixii soo baxay waxa weya waa wax warshad jin ay soo saartay warshad jin baa soo saartay yaa soo saaray waxaan meesha yaacay wax soo saaray lama yaqaan abtir male mar hadduu abtir ku lumo macnaheedu waxa weeyaan bini aadamka nasligiisa iyo tarankiisa iyo jiritaankiisu wuxuu ku salaysan yahay in abtirka la ilaaliyo abtirka in la ilaaliyo abtirka hadduu ilaashan yahayna qabiilkii waa jira intaasi waxaan ula jeedaa macnaha ujeeddadan kale ee waxa weeye dad baa laga yaabaa inay u qaataan qabiilka jiritaankiisuba inuu yahay balaayo oo dhan oy markaa kadib bilaabaan inay yidhahdaan qabiilka hala tirtiro qabiilka hala tirtiro maaha qabiilka la tirtiri maayo qabiilku waa jiray qabiilka shareecadaa jira ha jiro intaa maslaxaana ku jirta litacaarafu baa layidhi tacaarufkana intaa aanadda sheegaya ka badan baa ka dhalanaysa markii la gartay inaad ina hebel tahay ood ree hebel tahay warku wacdi soomaalida hadda inta keliyatay u baxsatay waa jiritaankii nasabka iyo qabiilka wa hadda maalan fiiri meeshan yacni waxaa jira kambaniyo lacagaha xawila soo ma kambani waxaad ku aaminayso iyo cidaad ku aaminayso wiil baa meeshan fadhiya xataa waxaa laga yaabaa inaadan reerkoodii iyo meeluu ka soo jeego garanaynin shirkad heblaan wakiilu ahay buu leeyahay waxaa laga yaaba dhowr kun oo dollar baad u dhiibaysa waxaad leedahay yacni waxa weye hebel hebel oo ree hebel ah oo magaaladaa laga helo gaadhsiiya lacagtiisay usoo socoto isaga bay u tegaysaa wax adduunka laga yaqaana miya waxas ya litacaarafuu wey litacaarafuu inay jirto masaalix aad u fara badan baa ku xidhan saas bulshooyinka ay ka baaba'day oo madaniyada iyo xadaaradu ay gaadhsiisay xadaarada khariban ama akhlaaqiyan inta loo baabi'iyey cunsurkaasi uu ka baaba'ay way adag tahay haddii mushkiladan oo kale qabsato inay saa u wada xidhiidhaan soo ma way adag tahay marka in uu jiro litacaarafu inay jirto masaalix badan baa ku xidhan taasi waa marka waa qabiilka marka la yidhaha qabiil marka waa iijaabi qabiil waa iijaabiyo faa'iiduu leeyahy maslaxa ku xidhan manaafacaad baa ku xidhan intaasoo axkaamoo shareecada ka mida baa lagu xidhay waa inuu marka jiritaankiisa uu sii jiro shareecadu waa ku dadaalaysaa bal waa waajibinaysaa inuu sii jiro waxaa garab yaalla laakiin qabyaalad qabyaalad baynu u imaanayna qabyaalad maxaa la yidhahdaa marka qabiil fahanne qabyaalad maxaa la yidhahdaa qabyaaladdu waxa weeyaan in aad mabda'a isjacaylka iyo isnacaybka iyo fogaynta iyo dhowaynta iyo colaadda iyo yacni inaad ku xidho nasabkii iyo abtirkii inaad ku xidho wixii reerkaaga ah waad u hiilinoo waad jecesha wixii aan reerkaaga ahayn bimujarad inuusan reerkaaga ahayn baad con kula tahay ilaahumuu dadka ugu fiicnaada maanaan wada dhalalin soo maaha col baynu nahay war xaggaynu ku collownay maynaan wada dhalalin ama waad iga fogta kan aad leedahay waad wada dhalaleed sheegaysana yacni waxa weye wixii hiil iyo hooba waad la garab taagantah hadduu gar daran yahay iyo hadduu gar leeyahayba hadduu gar daran yahay haddii uu laga gardaran yahay la garay haddii laga gardaran yahay walaalkaa inaad u hiiliso wayta ama ha kula dhasha ama yuusan kula dhalin laakiin hadduu gar daran yahay xataa waxaw isagaad garab taagantah taasi waa qabyaalad baa la dhahaa qabyaalad baa la yidhaahdaayo waa tii jaahiliyada jiri jirta wa hal ana ilaa min haziyata in hawad hawaytu wa in tarshud haziyatu arshudi bay dhihi jireen anigu reer haziya un baan ahay haziya hadday luntana waan lunsanahay hadday reer haziya hagaagsan yihiinna waan hagaagsanahay iyaga un baan ku gowracnahay hadday reer haziya naar galaanna anna naar ha laygu ogaado hadday janno galaanna jannaan la geli waxay yihiin un baan la ahay saas hadday noqoto oo qabiilkiisaa loo isticmaalo markaasu wuxuu isu rogayaa qabyaalad isu rogaya waana middaa midday shareecadu la dagaalantay wey maxaa yeelay shareecadeennu waxay taqriirisay mabda'a laysku xidhiidhiyo ama laysku gooyo ma aha dhalasho iyo nasab maaha mabda'a laysku xidhiidhiyo ee laysku gooyo shareecadu waxay ku salaysay cala aliimaan waaltaqwa waalcamal asaalix ruuxani ruma mabdi'iisa qalbigiisa waxa ku jira camalkiisa hadalkiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa ayaa ama kaa fogaysa ama kuu soo dhawaysa ama ku jeclaysiisa ama ku necbaysiisa miisaanka aad saaraysay ama ku nacayso ama ku jeclaanayso waa yacni wixii aad ka aragto ama aad ku aragto oo akhlaaq iyo dhaqan iyo caqiidaah saas daraaddeed midka kula dhashay hadday caqiidadiisu kharriban tahay waad nici midka aan kula dhalanin hadduu hagaagsan yahay oo taqwo iyo alla kacabsi leeyahayna isagaa ku xiga saasay shareecadu ku tala gashay shareecadu waxay qorshaysay iimaan baa dadka isku kunxidho adiya dadka xadhigga idiin dhexeeya waa iimaan allah subxaana wa tacaala rumayntiisa ruuxa mu'minka ah ee ilaahay yaqaana ee rabbi ku xidhan ee ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa ku dadaala waajibaadka shareecada guta diinta ilaahay u shaqeeya ninba ninkuu ilaahay uga dhow yahay buu adigana kaaga dhow yahay ninba ninkuu ilaahay uga fog yahayna waa kaaga fog yahay walow kaad wada dhalateenba ha noqdo taasay shareecadu ku salaysay beddelka innagu markaa aynu meel kale la aadnay qabiilku ha jiro baa la yidhi laakiin in lagu saleeya ma aha nacaybka iyo jacaylka in lagu saleeya ma aha soo dhowaynta ama fogaynta in lagu saleeya ma aha hiil iyo hoo in lagu saleeya ma aha ninka aad col la noqonayso iyo ninka aad la heshiinayso taa in lagu saleeya dhalasho ma aha rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu yidhi innamaa waliyukum allahu warasuuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون weligiina ka idin xiga isjeceshihiin isxidhiidhisaan waa allah subxaana wa tacaala waa rasuulkiisa waa dadka mu'miniinta ee salaadana ooga oo salaada toosiya sakadana bixiya kuwaas allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ay isxigaan oo iyaga jecel oo iyaga isu hiliyaan kuwaasaa xisbi ilaahay buu rabbi uhi subxana wa tacaala xisbi ilaahay kuwaa wey aayadda kale rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa tajidu qawman yu'minuuna biاllah yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ruux iimaan qalbigiisa uu ku jiro ma aad arkaysid mana aad helaysid isagoo jeclaanaya mid allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa khilaafay walow aabbahood ha noqdo walaalkood ha noqdo qaraabadooda ha noqdo allah jidkiisibuu khilaafo wuu gaaloobay soo maa xadhiggeenni maantaas u kandamaysa bas wey bas wey ayagoo jeclaanaya qoladaa ma arkaysid masaladu marka ma aha waan wada dhalannaye masaladu wax way isku caqiidanna war maxaad ninkan usoo dhawaysanaysaa isku caqiidanna war maxaad ninkan u nacday calaashaani kale caqiidaanuna ma aha isku nasab baana waan wada dhalannayna maaha soo maarta haddana isla markaa waxaa laga yaabaa iyadoo taasi ay jirto oo mabda aad wax ku nacayso ama wax ku jeclaanayso uu iimaan yahay ayaa haddana dhinaca kaleeto dadkii xuquuqda kugulahaa kugu lahaaya waalidkaa iyo haddayba gaala noqdaanba xuquuqdii waalidnimadu waa jiraysaa xuquuqdii waalidnimada oo inaad wax tarto oo waxaad heli karto ku biiriso oo taasi waa jiraysaa laakiin mabda'an ah yaa ku xiga yaad is-xigtaan yaad isu hiilisaan yaad is-jeceshihiin yaad saaxiib tihiin yaad la mabda' tahay markay timaado oo aad garab taagan tahay waxa weeyaan dadka ahlul iimaankaa wey dadka ahlu tawxiidkaa wey dadkaasaan aniga dadkaygiia amaa qaraabo gaalaa hadday jiraan oo mabda'a ka baxsan hade ninkaa kula dhashay ee fasaadsan waa inaad fasaadkiisa ku ogtay laakiin fasaadkiisa iyo dulmigiisa waa inaad ku garabsiiya masalada shareecadu ay taqriirinaysa taas dadku nasab kuma kala fiicna laakiin maxaa lagu kala fiican yahay dadku iimaankay walaala ku yihiinoo innama almu'minuuna ikhwa buu alla yidhi subxana wa tacaala yacni waxaa uun walaalo dhab ah waa dadka ahlul iimaanka buu rabbi yidhi subxana wa tacala kuwaasaa walaalo dhab ah rasuulkeenana salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka ku miithaaliyey mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasadi alwaaxid dadka ahlul iimaanka ee allah rumaysan siday isu jecel yihiin isjacaylkooda isxidhiidhintooda isu naxariisashadooda sidii hal jidh oo kaley ka dhigan yihin nin jidhkii hal jidh oo hal nin hal ruuxa uu leeyahay waxaa lagu yaqaanaa meel ka mid a hadday xanuunsato inuu kulligii wada xanuunsado hadday fartu ku xanuunto kulligaa waad wada xanuunsanaysaa ma seexanaysa sidaasuu nebigu ku miitaaliyey salawaatu rabbi wasalaamu caley say isugu tiirsan yihiin isu jecel yihiin isu xidhiidhinayaan bal iimaanka asaaskiisa waxaa ka mid a haddii aad doonayso inaad ruuxa garato iimaankiisu heerkuu gaadhsiisan yahay heerkuu gaadhsiisan yahay waxaad ka fiirisaa sidiisaba masalada jacaylkiisa iyo nacaybkiisu xaggee bay ku xidhiidhsantah rasuulkeena wuxu uhi sal ly waslam awhaqu cura aliimaan almuwaalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah wاlxubu fi اllah wاlbugdu fi اllahi buu nabgu uri salawatu rabbi waslamu aleyh iimaanka sidooyinkiisa sidada ama gantooyinkiisa waxaa ugu adag buu nebigu uri sl lay slm yacni xadhkaha iimaanka ee la qabsado waxaa ugu adag buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh in aad ilaahay dartii wax ku xidhiidhiso alla dartii wax kula collowdo alla dartii wax ku jeclaato alla dartiina wax ku nacdo waxaad jeceshahay ilahay dartii baad jeceshahay calashaana ilaahay buu ka dhow yahay diinta ilahay buu ku toosan yahay akhlaaqdiisaa fiican ilaahay subxaana wa tacaala raalligelintiisuu ku dadaalaa saas daraaddeed baan u jeclahay saas daraaddeed baan u xidhiidhinayaa saas daraaddeed baan macnaha waxay uga agdhowahay saas daraaddeed baan ugu hiilinayaa hebelna waa necbahay maxaad u nacday waxaanu na calashaana ilahay buu ka fogay waa nin taariku salaadoo salaaddii gooy waa nin diinta necab waa nin gaalo ku xidhan waa nin ilaahay aan aqoonin saasaan u nacayaa kana sidanaan ku jeclay haddaad arrinkaa aragto ruux sida aad ku aragto markhaati waxay u tahay iimaankiisu inuu dhab yahay miisaanka iimaanka lagu miisaamo haddaad aragto ruux mas'aladaasi ay ka dhacsan tahay oo ka khaldan tahay waxaad ogaanaysaa iimaankuu sheeganayo sax maa iimaankuu sheeganayo sax maa calashaan isku reer baan nahay sax maa calashaan isku gobol baan ka soo jeednaa sax maa calashaan isku guruub baanu nahay isku xisbi baanu nahay sax maa yacni kullu daalika sax maa laakiin maxaa saxa calashaani ilaahay buu u dhow yahay addoonkani waa addoon ilahay yaqaano rabbi subxaana wa tacaala daacadiisuu badiyaa saasaan u jeclahay yacni asaaska aad wax ku jeclaanaysa ama wax ku necbaanaysa middaa iyadaa iimaankaagu heerkuu qodan yahay bay markhaati u tahay iimaankaagu heerkuu qodan yahay intuu jiro qiyaastiisa ayay macnaha markhaati u tahay sideedabana darku dadku yacni dhalasho laguma kala fadli badnaado dhalasho ma keento inaad dadka ka fadli badantahay sababtu waxa weeyaan abtirka haddaad dib u raacdo ood xididka abtirka dib u raacdo kulligeen waxaynu gelaynaa xageen gelaynaa aadam baynu gelaynaa ya ma nin baa aadam intuu garab maro meel kale isaga laga abuuray ya halka rasuulkaan odhanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu nabigu yuri sal lla lay wasalam ina akramakum cinda allahi atqaakum qabaa'il iyo shucuub baa laydinka dhigay si aad isu barataan ood isu garataan waxaa laga dambaysiiyey ka idinku karaamo badan ee idinku sharaf badan ilaahay agtiisana waa ka idinku cabsi badan sooma maxaa loo daba dhigay calashaani inaan la moodin sharafku inuu dhalashada ku jiro yacni maaha qabiil baa qabiil ka sharaf badan ama shacab iyo qaran baa qaran ka fadli badan maaha ee macnaha waxa weeye fadli markay noqotiyo waa la kala fiican yahay meel kalaa loo noqono aan dhalashadii iyo nasabkii ahan waxaa loo noqonayaa ruuxa caqiidadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo alla kacabsigiisa loo noqonaya fadligu halkaasu ku salaysan yahay rasuulkeenna la weydiiyey sal lay waslam man akramu nnaas dadka nebi allow yaa ugu karaamo badan baa la yidhi ugu sharaf badan nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam atqaahum dadka ka ugu cabsi badan baa ugu karaamo badan ilah agtiis subxana wa tacala uguna sharaf badan markaasaa waxaa la yidhi saa ulama jeedno su-aasheennadu saas ma ahayn markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam fa yuusufu nabiy llah ibnu nabiy illaah ibnu nabiy illaah ibnu khaliil llahi buu nabi uri sal lla lay wasalam haddaydan taa u jeedinoo su-aasha dhan kale ula u wadeen ood tidhaahdaan abtir ahaan yaa ugu fiican nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam abtir waxaa ugu qiimo badan yuusuf nebi yuusuf maxaa yeele isagu waa nebi nebi baa dhalay nebi baa sii dhalay khaliilkii ilaahay baa sii dhalay isagu waa nebiya waa nebi yuusuf aabbihiina waa nebi yacquub awowgiina waa nebi isxaaq awowgiisa labaadna waa khaliiluraxmaan ibraahim hadday noqoto yacni waxa weeya nasab ahaan ninka ugu qiimo badan waa afar nebi ninka ka soo jeeda wey isaguna nebi saddex nebina ka soo jeeda saasuu nebigu yuri sal lay slam markaasaa waxay dhahdeen taana ulama jeedno taana ulama jeedno su-aashanada markaasuu nebigu sal alay wasalam ma waxaad i weydiinaysaan can macaadini alcarabi tas'aluunii ma usuusha carabtaad marka iga warsan wax iga weydiinaysaan haabay yidhahdeen nebigu wuxu uhi sal lay slam oo ugu gaabiyey khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu buu nebi uri sal lay wasalam jaahiliyadii islaamka ka hor kuwoodii ugu akhyaarsanaa baa islaamka markay fahmaanna ugu akhyaarsan buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka yacni ujeeddadu waxa weye atqaahum dadka waxaa ilaahay agtiisa ugu qiimo badan atqaahum midka ugu cabsi badan miisaanku kaawey sababta waxa weeye nasab baad ku kala fiicantihin aan loo dhahaynin waxa weeye nasabku sidiisaba shay aad kasbatay maaha bini aadamka waxaa lagu kala fadilaa oy qiimo ku kala yeeshaan waa wax la shaqaysan karo oo ruuxu dadaalkiisa iyo juhdigiisa ku keenay sooma tayib inaad ree hebel ka dhalatay ood abtir noocaasa leedahay ma waxaad adigu dadaalkaa ku keentayba ya see baad ugu ammaanan tahay marka waxaadan dadaalba ku keeninba kan inuu ree hebel ka dhashay oo abtirka noocaasa leeyahay ma asagaa keensaday maya see baad ugu caayi marka wuxuusan keensaninba dadka waxaa lagu sharfaa ama lagu sharaf dhacaa waa wax la shaqayn kara wa sooma oo ruuxu yani dadaalkii ruuxii ku keenana uu ku magac ku sharfay ruuxii ka seexdaoo dadaalkiisa ka seexdana uu ku caayany waa wax la shaqayn karo la keeni karo wa laakiin ree hebel ilahay baa kaa dhaliya sharafna ku heli maysa kanna ree hebel ilahay baa ka dhaliya ceeb kuma leh waa ilahi subxana wa tacala tasarufkiisa wa saas daraaddeed ree hebel baa ree hebel ka sharaf badan ama ka qiimo badan ama reer baa gun ah reebna reerna waa gob reerna waa nasab dhiman reesan reerna waa nasab buux wax la yidhahda ma jiro wax la yidhahda ma jiro kulli bini aadamka ilahay baa abuuray subxaana wa tacaala dhalasho ahaan iyo nasab ahaanna meel bay kasoo wada jeedaan sharaf ma rabtaa akhlaaqdaada iyo mabda'aaga iyo caqiidadaada iyo dadnimadaada iyo taasaad yacni ama rag kaga hormari ama dad aad ku gaadhi ama kula mid noqoni laakiin tantaa tan kaleeto iyada meesha ka saar iyada meesha ka saar saas way macnaha marka macaanida noocaasoo kaleeta a waa inaan lagu salaynin qabiil lagu salayn yacni isyasid waa inaysan meeshan soo gelin reer baa reer meesha ka fiican waa inaysan soo gelin qabiilkii in laysugu hiiliyo oo laysku gaashaan buursado waa inaysan meesha soo gelin isagee dartii in dad lagu dulmiyo waa inaysan meesha soo gelin intaasi hadday timaado qabiilkii wuxuu isu rogayaa qabyaalad buu isu rogaya qabyaaladaas wey midda shareecadu marka ay la dagaalanto qabiilkii iyo nasabkii iyo abtirkii in laga dhigto shay dadka lagu dulmiyo oo dulmi iyo wuxuu ilaahay uu necab yahay loogu adeego saas dulmi markii loogu adeego qabyaalad buu markaa noqonaya waana markaa markay shareecadu diidan tahay mana haboono markaas maxaa yeelay waxay shareecadu u diiday in qabiilka laga dhigo mabda' laysku fogeeyo ama laysku soo dhoweeyo ama layskula dagaalamo shareecadu waxay u diiday xikmadaha ku jira waxaa ka mid a qabiilku mabda' meel uu ka bilowdaiyo meeluu ku dhammaado leh ma aha mabaadi'da bini aadamka ilaahay u jideeyey ee ugu talagalay in ay ku saaxiibaan ama ku kala tagaan oo ku culloobaan waa mabda' la yaqaano oo iska cad meeshaana ka bilowda meeshaana ku dhammaada laakiin qabiil sidiisaba xaggee buu ka soo bilowdaa xaggee buuse ku dhammaadaa ma taqaanaa garan mayse ha xaggee buu ka soo bilowdaa adiga waxa weeyaan yacni nuux markii laga yimaado nuux waqtigiisii marka laga soo bilaabo aadam intuu dhalay inna waa isku isku aabba weye inna waa isku aabba weye innana waa isku aabba weye markii laga yimaado oo afrikaan madmadow laysla noqdo afrikaankii madmadow baa sii kala tegi isku qabiil baa tiin sooma carabtii markii la yimaado way sii kala baxayaan soomaaliya markaad dhex timaado yacni waxa weye iyadii baa sii kala tegayso oo waxa weya sii kala dhilmaysa markaad ka tagtood hoos u degtoo ree hebel aad tidhahdo ree hebel baa haddana sii kala tegaya laftii hoosaa haddana sii kala tegaysa ilaa marka dambe ay gaadho labada inadeerka inay kala dhaqaaqaan soo saas ma ma mabda' buu noqon karaa marka wax dhilmaaya sidiisaba war xaggee baa inoo xad ah oo xaggee baan ku ekaynaa oo ilaa intaa hoos ugama degno weli ma lays yidhi ya maya wax isweydiiyey maba jiraba ya nin baa waxaa la yidhi war naagtaadu waa ciddee baa layidhi naagtaadu waa cidde wuxuu yidhi saan isugu raynayba reerkee tahay ma dhihinba ya qabiilka waa uun waa uun la qaatayoo waa lagu dagaal tegay mooye laysmaba weydiininba waa ilaa xadeebaan yaynaan hoos uga degaynin saas daraaddeed u fiirsa markii qasku dhacahayoo soomaalidu ay macnaha isku xadgudbayso dhibaatadu bilaabanaysa magacyo waaweyn baa la watay soo ma ree hebelo weyn iyo ree hebelo weyn iyo ree hebelo weyn magacyo waaweyn baa la watay ilaahay wuxuu qadaray hoos bay u degtay oo ree hebelkii shalayta isku safkaabaa maanta isku bilaabay hoos bay uga sii degtay oo laftii hoosaa isku bilowday hoos bay uga sii degtoo laftaa laftii kasii hoose baa is cuntay soo maaragti mabda'a marka ma noqon karo ruux caqli le qancin kara mabtuu waa inuu leeyahay xad leeyahayo sidii matalan basashii oo kaleeto wax dhilmahaya mid baad saari waa dhilantay tu kalaad saari waa dhilantay tu kalaad saari waa marka dambe waxaad u tegi zero eber baad u tegi marka dambe soo ma qabiilku marka saas waayo shareecadu marka waxyaalahay u diidan bay ka mid u diidantaabay ka mid tahayoo mabda'a bini aadamku uu isku xidhiidhinayo ama isku goynayo waa wax xuduud leh oo dawaabid leh oo cad oo meeshuu ka bilowdayo meeluu ku dhammaada la yaqaan saas way macana walaalayaal marka waxa weeye shareecadeennu waxay diiday haba yaraatee in qabiilka lagu saleeyo mas'alatu tanaasur mas'alatu lmuwaalaa mas'alatu yacni muxaabaa in lagu saleeyo mas'alatu lmunaasara in lagu saleeyo shareecadu waa diiday wax jiray buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ummadda islaamka inuu ka bogsiiyey qabyaaladda nicmo weyn buu ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala ilan wax jiray bay ahayd nabigeena saan idiin sheegayba salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu madiine imaanayay laba reer baa madiine wada deganaayo islayn jiray xadiiska caaisha radiallahu canha waxay leedahay wax yar intuusan nebigu soo hijroonin wax yar ka hor ayaa waxaa islaayay labadii qabiil markaasay odayaashii iska laayeen waxay ahayd bay leedahay laynta odayaashii ugaasyada ay iska laayeen gogol dhig ilaahay uu nebigiisa imaanshihiisa usii gogol xaadhahay maxaa yeele odayaasha qaarkood hadday noolaan lahaayeen markuu nebi maxamed madiine yimid way ka hortegi lahayeen sooma salawatu rabbi wasalaamu caleyh wixii ka hor imaan karay oo dhan ee ugaas iyo suldaannimo sheeganahayay baa horta gamta loogu istaagay eber baa laga dhigay intuusan nabigu soo hijroonin salawatu rabbi waslamu caleyh meeshiioo xaaxla ah oo aan wax wax kala weynba uusan jirin ayuu nebigu yimid salawatu rabbi waslamu caleyh khalaas saasaa lagu raacay waxay leedahay marka caaisha dagaalka ay isku baabi'iyeenee wax yar hijrada ka horreeyey wuxuuba ahaaba gogolxaadh ilaahay nabigiisa ugu gogolxaadhay salawatu rabbi waslamu caleyh labadii qabiil ee saa ahaayo isku baaba'ay ee eber iska dhigay taariikhda dheer dagaalada taariikhigaa soo dhex mareen si walba inta loo heshiisiyey oo si kasta loo dhexgalay baa xal laga gaari waaye heshiis rasmiyan lala dhexdhigi kari waayo nebi maxamed baa yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu bini aadamka ka abbaaray quluubta allah baa subxaana wa tacaala quluubtooda isu keenay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi nebigiisa allah baa quluubtooda isu dumay wa allafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum muddada dheer dadkii dagaal ku dhexeeya isnecbaa allah baa quluubtooda isu keenay nebiga waxaa lagu yidhi haddaad waxa dhulka yaallo oo dhan aad bixisood ku laaluushto si aad isugu keento maadan karteen laakiin ilaahay baa iyagoon waxba la siinin oon la laaluushin ayuu quluubtooda rabbi isu keenay subxana wa tacala waadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum allahu minha soomaali allah subxaanahu wa tacaala nicmuu ka dhigaya xusuustaa la leeyahay nicmadu ilaahay idin galay markaad qaybsanaydeen ood col isu ahaydeen ood islayn jirteen oo alla intuu idinka saaray quluubtiinna isu keenoo idin walaaleeyey ansaar iyo nimankii muhaajiriin nimankii la odhan jiray aws iyo khasraj gadaal dambe waxay noqdeen nimanka la baxay magaca ansaar la yidhaahdo ayagoo iswataa magacaa loo bixiyey aws iyo khasraj labadii qabiil marka walaalay noqdeen wixii oo dhanna waa la duudsiiyey qabiilkii waa la aasay qabyaaladii waa la aasay ma aha aasidii soomaalidu aastay ma aha soomaalida aaskii ay aastay ee soo faaqatay ma aha tani laakiin aas aan dib dambe loo soo qufaynin buu noqday kaas saasay marka kaga takhalluseenoo qabyaaladii ilaahay wuxuu ku cilaajiyey qur'aanka iyo sunnada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasaa lagu daaweeyey soomaalit marka yacni waxa weeyaan haddii aynan dhicin walaalayaal qabyaaladda in runtii waxa weeyaan meeshii ilaahay uu dhigay aan la dhigin oo aan laiska dayninoo laga tanaasulin laba arrimoodba way nagu dhici laba arrimoodba way dhacaysaa maqaasidda ay shareecadu eegaysayna ka mid tahay marka qabyaaladda iska daaya layna leeyahay waa midda koobaade horta waxaa ka dhalanaya alhawaanu fi dunyaa in adduunka lagu dulloobo in adduunka lagu dulloobo qabyaalad baa keenta markhaatigeedu muxuu yahay markhaatigeedu waa xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka waxaa soo saaray tirmidi axmed abu daawuud ashaykhu lalbani caleyh raxmatulahina wuu saxiixiyey nebigu wuxu yidhi sal ly waslam xadidka abu hurayra laga warinaya layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu inamaa hum faxmu jahannama buu nabig sal ly waslam أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدئ الخرء بأنفه إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب بو نبي صلوات ربي السلام عليه ويدين بو نبي صلى الله عليه وسلم oo way joojini ragga ku faanahaya aabbayaashood iyo awowyadood ku faanahaya way dayn aabbayaashood iyo awowyadoodii dhintay kuwa ku faanahaya kuwa ay ku faanahayaani waa dhuxusha naarta jahannamo buu rasuulku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh hadday dayn waayaan waxay noqon doonaan kuwa ka liita oo ka qiimo daran ilaahay agtiisa bahalkan la yidhaahdo xaarwalwaalka jucalka xarwalwaalka dulshaan ama xarwalwaal kolba kaa tidhahdo kaasoo sankiisa ku riixahaya ama afkiisa ku riixaya saxarada somaart meel qashina mooye meel kale kuma noolaado soomaalidu waxay yidhahdaan haddii barfuun loo saaro sanka uu dhiman maxaa yeelay qarmuunkaasuu caadaysta dolshaanka ama xarwalwaalkaa saxarada uun ku dhex jira udgoonna aan urin karayninba ilaahay agtiisa way ka liidanayaan buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu aleyh hadday dayn waayaan rasuulkan wuxuu yihi salawatu rabbi waslam aleh hadalkuu sii waday alla wuxuu idinka tagsiiyey kibirkii jaahiliyada ilaahay waa idinka qaaday iyo faankii ay awowyadiiyo aabbayaasha isugu faani jireen allaha subxaana wa tacaala taa waa idinka tagsiiyey oo waa idinka qaaday dadku waa laba ruux mu'minoo ilaahay rumaysan oo taqiyo alla ka cabsada iyo faajir ilaahay xadhiggiisii gooyey oo ahlu naar ah labadaa un wey sooma adiga ruuxa maxaad ku miisaamaysaa waxaad ku miisaamaysaa inteebuu iimaanka iyo alla kacabsiga u jiraa koox waa kooxdaasoo waa isku xisbi kooxna waa faajiriinoo ilaahay xadhiggiisiibay gooyeenoo waa isku xisbiyo maalinta qiyaamadana isku xisbi bay noqonayaan oo naartay wada gelayaan waa uun labadaasuu nebigu uhi sal lla ly slam dadku war dadkoo dhan aadan bay ka yimaadeen oo dhammaantiin aadan baa idin dhalay aadamna carraa laga abuuray buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas kulligiin aadan baad ka soo jeedaa marka haddaad dayn weydaan qabyaaladda rasuulku wuxuu lehy sal lla alay wasalam cayayaanka xun ee liitee urahaya kaasoo kaleeto ilaahay agtii waad ka liidanaysaa soo hawaan iyo marka dulli ma ah dulliga adduunyadana haysta waxaa ka mid a dadka matalan hadda qabyaaladda rumaysan meelaha iska shabahaan qabyaaladda dadka rumaysan oday kasta ha ahaado mutacallim ha isku sheego mar hadduu qabyaalad rumaysan yahay wax fiicanba iyo isaguba isma arki karaan xaarwalwaal iyo wax udgoon miya is arkaan wax fiican mana maqli karo kumama taliyaba haddaad tidhaahdo war heedhe qabyaalad iyo ree hebelood hoos u degto waa mabda' jaahiliya oo liitee mid ka fiican ma kuugu bedelaa mid ka fiican ma rabtaa ha islaamnimo iyo qaran qaran ha mabda' u hadal waxaad tidhaahdaa dadkaasoo dhan anay la dhasheen carabta waan wada dhalannay eshiyaanka muslimka waan wada dhalannay yurubiyaanka muslimka waan wada dhalannay xataa yahuud midkii ka soo jeeda ree bani israa'iil oo muslima waan wada dhalannay war ufuqaagiiyo maskaxdaada ballaadhiyo bal kor u toos waxoogaa kor u toos haddaad tidhahdo maya maya buu kuleeyahy maya maya maya ree hebel iyo ree hebeloo hoose waxaana ma maqli karaba soo ma arti yacni waa xaarwalwaalkii udgoonka aan ma arki karin laakiin saxarada qasanahay soo ma sheekadiisa haddaad maantao dhan ku tidhahdo war heedhe fadho kudirirkan intaad iska dayso kaale ilaahay xus oo khayr sheeg oo qur-aan akhriso oo wacdi dhegayso oo maya shaqadaa xaarwalwaalka inuu hayo mooya wax kaleeto ku kari maysa soo maart macnaha wax wanaag ah sidaan loo tusi karin xaarwalwaalka iyo dolshaanka ayaa dadka qabyaalada rumaysanna aan wanaag looba tusi karin meesha macnaha tashbiihu ka dhacaya taawa ta kaleeto hawaanka iyo dulliga uu ku nool yahay mid la miday ku noolaanayaan hadday bulsho yihiin iyo hadday qabiil yihiin iyo hadday mujtamac yihiin yani waxaa ka dhalanaya isnacayb qabyaaladii isnacayb bay keentaa kala tag bay keentaa in la kala tago oo dadkii isjeclaa walaalaha quluubtoodii isu dhimato in la iskhilaafo oo la burburo haddaad iskhilaaftood kala tagtana waxba kuma laabnaa waxaa ka dhashay inuu dhiig daato oo dhiig bilaash lagu daadiyo macno la-aan la daadiyo waxaa ka dhasha dhul dhan oo dhisnaa iyo waddamo dhisnaa inay burburaan waxaa ka dhasha markaa kadib cadow shisheeyaa in lagugu sallido oo dhulkaagii akhiiran uu qaato oo walaalayaal sooma ogid in meesha la yidhaahdo yani waxa weye andulus andulus waxaa la yidhaahdaa sbain iyo sbain iyo bortuqiiska dhulkanay hadda degan yihiin muslimiinta lahaan jiray waa meesha ay culimmadu yidhaahdaan yani waxa weye alfirdaws lmafquud baa la yidhahdaa alfirdaws lmafquud dhul aada u qiimo badan buu ahaa maxaa muslimiinta looga qaatay mataqaana ma xoog baa lagu muquuniyey maya ayagaa iskhilaafay ha degmo degmo iyo reer reer iyo mid midba meeshuu haysta iyo iyagii baa iskhilaafay kadibna ayagaa intay u kala dhuunteen gaalada bay soo hogaamiyeen mid baa la saaxiibay kii kaluu ku diray kii markii laga takhallusay baa isagiina la raaciyay sbain saasay gacanta uga baxday andulus dhulkii laodhan jiray muslimiinta looga qaatay wa kadaalika axaadiista nabigeenna waxaa ku cad salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadda islaamku markay islayso oo iyadu birta iska asasho oy eber iska dhigto natiijada xigta inay tahay inuu ilahay gumaysi ku sallido subxana wa tacala cadow shisheeya in gacanta loo geliya yaa soo sansaankeedii maanta soomaalida kama muuqdo ya sansaankeedii sooma muuqdo saas sansaankeedii waa muuqdaa cadow shisheeyaa inuu dhulkii laysku laayay dhiigu ku daatee lagu kala cararay inuu shisheeya qabsanayo waa sunno ilaahay oo waxay ka dhalataa markii la burburo qabyaalad laysu laayo weligeedba taarikhda markaa dib u raacda saas wey yani natiijo imaanaysa marka kullu daalika waa ihaanadii iyo dulligii nebigu xadiiskeen uu xadiiskiisa uu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taas waxaasoo dhan baa ka dhalanaya waxaana yani waxa way kutusaya oo ugu cad maalan tusaalayaasha ugu cad waxaa ka mid ah islaamka ka hor carabtu maxay ahayd reebaadiye waxay ahaayeen meelaha ku noolo miisaanka adduunyada iyo golaha adduunyada wax ku qaybsanaysa iyo daawilooyinka adduunka waxba mayna ka ahayn sooma wax dawladaba mayna wax reebaadiye oo meelahaasun yacni xoola dhaqato oo iyagu isku dulduulay ahayn laakiin adduunku markuu xisaabtamaya carab wax la yidhahda lama aqooni sooma nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay carabta wuxuu dad kaga dhigay diintu kaga dhigay soo saas ma ilaan ayagaa asaas u ahaa ummadda muslimiinta marka labaad waxaad fiirinaysaa saan idiin sheegayba wadcigii muslimiinta ondolos ay ku nooleeyeen iyo akhiiran markii dambe meeshay gaadhsiisay qaybsankii ay qaybsameen ama degmooyin ama qabaa'il ay u qaybsameen marka xigta markaas soo dhaafta casrigan hadda aan joogno muslimiinta waxyaalaha gumaysigu kaga faa'iidaysta waxaa ka mid ahaa in layidhi ay soo baxeen wax la yidhahdo qawmiyaat alqawmiyatu altuuraaniya la yidhi alqawmiyatu alcarabiya alqawmiya alfulaaniya alqawmiya alsoomaaliya qawmiyaad baa soo baxay qawmiyaadkaasaa calanka qaaday ayagii baa dawladihii ku salaysmeen markii qawmiyaadkii ay samaysmeen waxay keentay muslimiinta inay qaybsamaan qawmiyaadkii xaggay geeyeen ya jaamacatulcarab xaggey carab geys ya jaamacatulcarab aawey carab xaggey geys ma jirto saas maxaa yeelay qadiyadan hadda maalan filistiin maalintii ay ahayd qadiyo muslimiintoo dhan ka dhaxaysa oo carab aan gooni aynan u lahayn yahuudi waxa weeyaan hunguriga maanta ku jira kuma jira laakiin qadiyada markii khaanad la geliyey khaanad khaasa markii la geliyey oo ay keentay qabyaaladan iyo waxa la yidhaahda qawmiyaadkan iyo nacaraadkan jaahiliga hadda waxa weeyaan maanta heerkaa soo gaadhay ilaa maantay halkaa maraysaa oo macnaha caaladeedu kasii daraysa mas'aladu marka waxa weeye sideedaba qawmiyad iyo qabyaalad meel ay muslimiinta weligeed waxay u dhinta mooye waxay u tartay lama hayo innaga markaynu nimaadno hadda waxa weeye casrigan dadka la weydiinay qabyaaladi maxay dhib leedahay waa un soomaali soo ma mise ilaayo hadda qaar aan garowsanin baa idinku jira qabyaaladii dhibkay leedahay waxaan u malaynayaa kulligeen darsi aynu qaadanay inuu yahay yaa waa darsi aan u baahnayn wadaad intuu ina soo hor fadhiistay inuu noo akhriyo uma baahna maxaa yeele ruux walba wuu la baashiray waa kan meeshan idin keena wey qaxootiga inaga dhigay soo ma waa midka qaxootiga inaga dhigay ee gaalo inoo baahiyey muxuu yahay waa qabyaalad meel kale haw raadin waa un qabyaalad dhibaataday leedahay ama muslimiinta usoo lahaan jirtay ama ilaa maanta ay ku hayso waa mid aynu faraha ku hayno wey macna walaalayaal marka yani waxa weeye taasi waa xagga adduunyada waa kan ninkii gabay yidhi dugsi male qabyaaladu waxay dumisa mooye carwakaasi bal adigu inta qabyaaladii waxay keentay oo manaafacaada sheeg maxay keentay soo hoysay wax dhisnaa unbay dumisay qaran dhisnaabay dumisay dhul dhisnaabay dumisay ummad dhisnayd oo ladnayd oo dhulkeeda deganayd buu dumisay waxay dumisa mooyaane wax kaloo laga dugsada manaafacaad male waa markii qabyaalad ay noqoto ree hebel iyo ree hebel mas'alada lagu saleeyo oo laysugu xadgudbo markaasi natiijadu saasay noqonaysa aakharaa timid marka adduunyadii sidaa baynu dabaxumadan baaba naga muuqato kollay ku dullownayay talow aakharo qabyaaladu wax ma noo taraysa ya aakharo wax ma lagu helayaa ilan haddaad adduunyada faraha kaga gubato wax adayso laakiin aakharo un raje aad leedahay soo sooma dhanto xoogaa waxaad isku sabrisaad leedahay oo bal iska maaragtay rajaad leedahay laakiin balaayo waxay dhici markay aakharana ka darto ya adduunkiina sidan ay noqoto lagu duloobay aakharana manaafacaad aad ka heshay iskaba dhaafe ilaahay cadaabkiisa ay ku geyso wax haba yaraatee qabiil kuu taraya aakhare ma jiro wax haba yaraatee aad ka faa'iidaysana ma jiro waxaa allah subxaana wa tacaala qur-aanka ku yidhi faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun markii suurka la afuufo oo laysa soo saaro maalinkaa isu nasab sheegasha ma jiro war yaa ree hebelehey maalinkaa dhihi maysa ya war aaway ree hebel maa wax la ii taro warkaasi ma jiro falaa ansaaba bayna yowmaidin yatasaaluun walaa yatasaaluun ismana warsanhayaan wax tar iyo wax qabad maalinkaana nasab ma jiro waa ka rasuulkeenu sal lay waslam xadiidka saxiix muslim kusoo arooray man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu nabiri sal lay slam camalkiisu ruuxuu dib rido oo meel xun dhigo nasabkiisii hormarin maayo buu rasulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu camalkaagu naar ku geeyo nasabkaagii intuu yimaada naar kaba soo saari maayo ku talagal camalkaaga unbaa meel ku geyn nasabkaagu laakiin wax kasoo qaad male wuxuu tarina ma jiro ree hebelnimana wax laysugu qaban maayo bal iskaba dhaaf rasuulkeenu wuxu uhi sal lay slam xadiis saxiixa oo tabaraani iyo xaakim iyo bayhaqi ay soo saareen min xadiidi cumar nabigu wuxu uhi sal lay slam kullu sababin wa nasabin munqaticun yowma alqiyaamati ilaa sababii wa nasabii buu nabi sal lay slam nasab kasta iyo sabab kasta maalinta qiyaamada wuu go'ayaa oo wax laysugu tari maayo aniga nasabkayga iyo sababkayga mooyaane buu nabi uri sal lay slam yacni waxa weeye riwaayo kale waa sihrii xididtinimadayda yacni dadka aniga ila xididay ama addoommada uu xoreeyay sabab ahaan xidhiidhka ula leh ama dadka nebiga la dhashay sal lay slam ee iimaanka ku geeriyooday rasuulka sal lay slam shafaacadiisa si khaasay shafaacadiisa u leeyahy maxaa yeele waa aalubaytkiisi marka nasabka nebigu isagu ma go'ayo laakiin inta ka soo hadhay oo dhan maalinta qiyaamada nasab wax tari maayo waa go'ayaabu rasuulka leeyahy salawatu rabbi waslamu caleyh iskaba dhaaf goyda inaad wax ka sugtay iskaba dhaaf dadka ugu horreeya maalinta qiyaamada aad ka cararayso waa dadkii xigaalkaaga ahaa waa xigaalkaagii unbaabaad ka cararay war aawayso inagii shalayto dagaalka iskula jirnay war aawayso inagii shalay isku ciidanka aynoo ree hebel ku wada duulaynay war aaway wixii inaga dhexeeyay adduunka maya isma naqaanaa lagu leeyay maanta shalay ma ah adduunkiina lama joogo xaalad kalaa timid beri baad iga tahay anna beri baan ka ahay isma taqaanaa yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi waxaad ka cararaysaa walaalka hooyada ilmahaagii aabbaha kulligood waad ka dhuumanaysaa markaad aragto luuq baad gelaysaa oo aawayso dadkaad shalayto isla haydeen ma maad wax isla qabataan ya war maxaad u carari maad wax la qabsidood macnaa waxa weye meel ku wada duushaan oo yacni ajirka isu hurtaan oo maad wax isla qabataan ma jirto likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yuqniih ruux walba maalinkaa arrin mashquulisaa u taalla ma jirto waxba lagugu qaban maayo maanta waa lagugu dangaadhayaa laakiin berrita warkeedu ma jiro maanta ree hebel baynu nahaye waxaa lagu leeyahay war dhaqaalo soo ururi dhaqaalo soo ururi reerkii baa la hayaay gobolkii waa lagu soo duulay dhaqaalo soo ururi waa lagugu meel gaadhay waxaa lagu leeyahay haliyey baa tahay geesiiyo mujaahid baa tahaye kaale dagaalan waa dagaalantay waa lagugu meel gaadhay laakiin adiga iyo iyaga markaasaa isugu kiin dambaysa kii madaxda ahaayee kugu meel gaadhay qabiilkii aad u halgamaysay dhaqaalaha ku bixinaysay markaasaa isugu gadambaysa haba yaraatee waxay kuu tarayaan ma jirto adiguna waxaad u tari kartin iyaga dartood baadna u dambaabtay ayagaa dhibkaasoo dhan lugta kuu geliyey madaradoodaa marka ka badan manfacada ay ku geysanayaan yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmi'idin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican uma yunjiih ciyaar ma taalla maalinkaa meeshaas mujrimka dembiilihii maalinkaa wuxuu jeclaanayaa cadaabka ilaahay inuu naftiisa kaga furto wiilashiisii saaxiibtii waa xaaskiisii walaash walaalkii iyo xigaalkiisii qaraabadiisii soo dhowayn jirtoo dumi jirtay kuwaa inuu isku furto oo iyaga inta naar la geliyo isagu uu fakaduu jeclaanayaabu rabbi subxana wa tacala maalinkaa waxaa tamaninun ilaahow qabiilkayga oo dhan yaan naar ku xareeyo adiga uni fakiya laakiin miyaa lagaa yeeli war lagaa yeeli maa macnaha aayaduhu waxay sawirayaan sida aadan ugu tashanaynin berrita ree hebel baad wax ku noqon berrita ree hebel baad wax ku noqon haba yaraatee ka rajago bal iskaba dhaafe faankan aad ku faanayso ree hebel baan ahay yaa ilaahay kugu cadaabaya subxana wa tacala xadiid saxiixa oo sheikhulalbani caleyh raxmatullahi uu saxiixiyey nasaa'i iyo bayhaqi ay soo saareen iyo diyaa fi lmukhtaara ubay ibnu kacab baa xadiiska laga warinaya wuxuu nebigu yuri sal ly slam intasaba rajulaani calaa cahdi muusa nebi muuse wakhtigiisii laba nin baa isu nasab sheegtay nasabka isugu faaneen nin baa abtirsado wuxuu yidhi ana fulaan ibnu fulaan xataa cadda tiscatan faman anta laa umma laka buui anugu waxaan ahay buuhi hebel ina hebel baan ka ahay ina hebel baan ka ahay ina hebel baan ka ahay ilaa uu toban tiriyey ee adugu hooyadaa waa e yaa tahay buui hooyadaa waa oo hooyaha helina adugu yaa tahay buui bal abtirso kii labaad wuxuu yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibnu lislaam waxaan ahay buuhi ina hebel ina hebel hebel baan ahay ina hebel baan ahay islaamka ay dhalay buui aabbaha saddexaad ama labaad ina islaam baan ahay wuxuu rasuulku yidhi sal lla lay waslam fa awxa allahu ilaa muusaa labadaa nin markay isu faaneen nebi muusa alla u waxyooday wuxuu ku yidhi an qul lihaadayni lmuntasibayn labadaa isu nasab sheegtay ee labadaa mid walba nasabkiisa ku faanay waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi muusow amaa anta ayuha almuntasibu ilaa tiscatin fi nnaar fa anta caashiruhum fi nnaar tobanka sagaalka ninka kumaab ku faanayo sagaalka ab aabba ninka ku faanayow waxaad tidhaahdaa sagaalkooduba naartay ku jiraan adiguna naartaad ku tobnaysaa amaa anta ayuha almuntasibu ila tnayni fi ljanna ninkaagan laba ku abtirsaday jannada ku jirowna fa anta haaliuhumaa fi ljanna jannada ayaad ku saddexaysaa waa maxkamadii ilaahay subxana wa tacala soo ma artan marka ina hebel baan ahay oo ree hebel baan ahay oo halkaasaanu ka soo jeednay oo intaasaan wax soo dillay oo waxbaanu soo kharibi jirnay oo kanaanu nahay intii wax soo kharibi jirtay soo naarta la geli mayse ya waxaad tidhaahdaa anugu waxaan ahay hebelkii ina hebel ahaa ruux muslimana waanahay soo kuguma filna abiilislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakaruu biqaysin aw tamiimin ree tamiim iyo ree qays markay ku faanaan anugu ina islaam baan ahay soo ma artaan anugu adugu yaa tahay ina islaam baan ahay weligaaba adugu ree hebel baan ahay iyo ree hebel baan ahay iyo xaggaan ka soo riday iyo xaggaan ka dhacnay ku ahay laakiin anugu ree islaam baan ahay soo ma arti marka khatarta ay leedahay waxa weeye faankan keliya aad ku faanayso ayaa wuxuu keeni karaa cadaabka ilahi in lagu geliya subxana wa tacala oo sabab ay kugu noqoto odayaashan aad ku faanaysa isdaba dhigayso in ay sabab noqon karayso cadaabka ilahi aad ku gasho subxana wa tacala jannaan aad kaga qabto maxaa adiga waxaa ku daba dhigay marka shaqo maxaa kaaga dhigay maad dantaada qabsatid oo danaysatid ya ree hebel baan ahay oo saasaanu idinka fiicnaan jirnay oo weliganaba waanu idinka sarayna oo laandheeraanu nahay oo laangaab baa tihiin oo gun baanu nahay war waxaa maxaa kaa gala adig ya maxaa shaqoo kaa soo gelaya hadda ilah baan kugu dhaariyay maxaad ka macaashaysaa oo kaa soo gelaya adduun wax ka macaashi maysid aakharana wax ka macaashi maysid maxaad marka naar ugu geli waxaan macno lahayn naar ha u geli iska daa yacni abtirkaaga ilaahay kuu jideeyey subxaana wa tacaala dhaqankaagana dhaqan islaam ka dhig kadibna ciddaad hiil iyo hool la garab istaagayso dadkaa muslimiinta ee diinta ilahay u halgamaya ha noqdo xisbi ilaahay baad ku jirtaa xisbi kale ma gargarta alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun alaa ina xisba ulaa'ika xisbu shayطaan alaa ina xisba shayطaani hum lkhaasiruun laba xisbi baa jira xisbi shaydaan oo khasaaray iyo xisbullaahi oo liibaanay xisbi saddexaad ma jiro xisbigeed ku jirta adiga xisbigee baad xubin ka tahay xisbi ree hebel la yidhahdo miya ma xisbu shaydaan baa mise waa xisbullah cid kastoo baatil isku kaashadaay waa xisbu shaydaan marka xisbigaa ilaahay baad xubin ka tahaye meel kale ha ku bedelan dadkaa mu'miniintaa baad ka mid tahay ka tirsan tahay waxaa dadkaa idinka dhexeeyo isku kin xidhana waa diin iyo iimaan baa isku kin xidha saasaa loo baahan yahy xalku marka walaalayaal wuxuu yahay inaynu ogaano mashaakisha iyo dhibaatooyinka kow horta waxa weeye inaynu toobad keennoon ilahay usoo noqono subxana wa tacala waa khaldannay ficlan waa khaldannay dad badan bay dabayshu qaaday mawjaduhu qaadeen la khalday waxaa ugu badana ina khaldayna waxaa u badan nin kursi doonayo madaxnimo doon ah soo saas ma nin kursi doonayo madaxnimo doon ah oo magacan meel ku gaadhi raba ayaana khalday shaki male ninkaasi markuu meeshiisa gaadho isma taqaanaan kursigaa inuu ku fadhiisto adiga magacaaga ku adeegsado unbuu doonaya dhaqaalahaagana ku adeegsado nin marka kursi doonoo kursi wareeriyey oo kursi ka lumay oo kursi u dhimanayo majnuunul kursiyi ah ayaa ina waalay oo dad badan horta haadaanta uga tillaabsaday oo khatar ina geliyey waa midda koobaad midda labaad wadciga fitnadu markay kacdo oo dhibaatadu ay kacdo dadka ka nabadgalaayo way yaryihin waxaase aada nasiib xumo u ah runtii bulshada mabda'an kadaata qabyaaladu waa mabda' inta badan wuxuu ku badan yahay bulshooyinka iyo mujtamacaadka inta badan nidaamkoodu uu badawigaya laakiin bulshooyinka xadaariga ahi inta badan magaalooyinka soo galaaya ee waxbartaay wuu ka baaba'a kullamaa ruuxu uu waxbarto waxani waa ka baaba'a soomaalidaan hadda adduunkan hormaray intiisa badan waxaa laysu raacraacsan yahay mabaadi waxaad maqlaysaa xisbiga shuyuuciga ah waxaad maqlaysaa matalan xisbiga ra'samaaliga ah waxaad maqlaysaa xisbiga qawmiga ah mabaadi'da xisbigaasaa qancinaya ruuxan markaasuu xubin ka noqonaya waa bini aadamka hormaray wey mabda mabda' baa laysku raacsan yahay ama ha khaldanaada mabda'aasi ama ha saxsanaado laakiin in qabiil iyo qabyaalad laysku raacsanaaday oo laysugu hiliyo oo layskula guntadaayay inta badan waxaa sameeya qabaa'isha bidaa'iga yani mujtamacaadka bidaa'iga layidhaahday baadiyaha u badan waxaase qariib noqday markii mutacalimkii soomaaliga ahaa ee brofesoorka ahaa brofesoorkii intaasoo sano darsa hayay ee hiiradu hiiradu ka soo baxday siduu macnaha wax wey tacliin ugu jiray waa hiiraystay xataa timi baa ka buubay markuu intuu dib u soo noqday saxaradii wax ka qasanahayo soo ceeb maa walalayaa mas'alada la yaab kale masaladan waa war mutacalimiintii iyo dadkii aqoonta yeeshay iyo dadkii mustawahan kor ka aaday oo ka kor noqday maxaa dib ugu soo celiyey qashinkii inay qastaan soo wax la yaab lamaa nin diin baa ka saartay oo ninka diini ay ka saartay oo waxaan diini fahansiisay oo dhinaca diinta uga baxay maaha inuu kusoo laabto soomaalida wadaad badan baa hadda dhex boodahaya wadaadka laftiisii kama nabadgelin wadaad badan baa reerkii la qasanahayo u fatwoonahayo mujaahidiin baa tihiin oo macnaha waxa weeye wax walba u saxiixay waa wadaad mid baa wax uruurinahayo oo gurmanahayo reerkii wax loo ururida ku hay waa wadaadnimuu sheeganaya mid baa mutacalim ahoo isagana dhankiisa ka gurmanaya war ma ahayne waxani wuxuu ahaa intaas alla baday intaa la baday alla ma badin shaydaan baa baday inta shaydaanku baday oo reebaadiyaha ah haddii wixii ku dhaceen mutacalimiin iyo dadkii waxgaradka dadkii diinta laha inay u gurmadaan oo iyagu waxaan ka fayoobaadaan waxaan inay ka fayoobaadaan laakiin inuu meel walba nagu haystaayo waa ceeb meel walba xataa mujtamacaadkan haddaad dhex timaadeen maalan wax la yaab la waay mujtamacaadkan haddaad dhex timaadeenoo systemkay u nool yihiin iyo siday waxyaalahan uga hormareen iyo haddaad aragteen annaga weli wixii baan qasanaynaa annaga weli ha meelaha qaarkood waxaa laidin yidhi war hal community ku imaada aan lacag idin siinay soo ma ma jirtaa waad ku heshiin weydeen soo wax jira ma hal community noogu imaada ma jiro waa laydin kari waay war heedhaha waxa weeye danteennii aakhariya dantii adduunba waan u seegnaye waxaan dad baa yani waxa weeyaan dad baa ku ibtilaysane faraha lagala baxo ta kaleen idinku daraya waxa weyaan hadalkayga kaga baxayo ninkii meel goobta jooga oo waxaan ku dhex jiro oo ama xabad ridahaya ama dad dilahaya ama wax kharribayay ama hogaamiye ugu arrinta noocaas oo kale isaga warkiisa la garay laakiin midka meelahan oo kale jooga ee qalbiga keliya raalli ka ah say wax u dhacahayaan waa la dembi bimujarad aad raalli ka tahay tasarufaadka reerkiinu samaynayaan inta ay dembi loo qorayo adigana lagu qoraya mooryaanka xabadda wada iyo dhuljiifka iyo jiriga xabadda wadaay iyo adugu isku dembi baati ooma wax layska yidhiba maya nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh rasuulkeenu wuxuu leehy salawatu rabbi wasalaamu caleyh idaa cumilat alkhati'atu fi lardi kaana man shahidaha fakarihaha kaman haaba canha waman haaba canha faradiyaha kaana kaman shahidaha buu nabi yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud waana xadiid xasana wuxuu rasuulku lehy sal lla alay wasalam gafku markuu dhaco oo dhulka lagu sameeyo ninka goobjoogga ka ah meeshuu khaladku ka dhacayo laakiin qalbiga ka karaahaysanaya waxna aan ka qaban karin kaasi wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo ka maqan oo kaleeto ninka meesha wax ka dhacayaan ka maqan laakiin qalbiga raalli ka asay wax u dhacayaanna ninka goobjooggae arrinta samaynaya buu la mid yahay buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh yah intii xoola uruurisay warkeeda iskaba dhaaf ninkii tala gudbiyey warkiisa iska baddaa midka meeshan fadhiya ee dibadda joogee laakiin qalbiga raalli ka ah reer hebel baa magaaladoodii la qabsaday alxamdu lilah iyuu leeyahay ree hebel baa lagu duulay alxamdu lilah magaalo heblaha la burburiya alxamdu lilah mujarad aad qalbiga raalli ka tood la dhacsan tahay ayaga samaynaya adigu isku dembi baa tihi saasuu rasuulkana yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh wixii dheeraadka ee macnaha siyaada ahe ama tala aad gudbisay ama dhaqaalo aad ururisay iyadu waa meesheeda waaba kasi xag jirtaa midaasi macna maxaa yeele qalbigii ridihii qalbigaaba laysu haystaa walaalayaal marka xalku waxa weeye aynu toobad keenno ilaahay usoo noqonno subxaana wa tacala allah baa quluubta isu geeya oo kulmiya shalayto waxaa isku keendaree wuxuu ahaa oo ina kala geeyey macaasi iyo dunuub aan gallay beh maxaa yeele nabigeennu wuxuu leeyahay labo wada joogtay oo kala tagtahay ma ay jirto ilaa macsiyo ay galeen baa kala geysa buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh jacaylkii iyo walaaltinimadii iyo qarannimadii iyo wada jooggii iyo waxaa dilay macaasi iyo dunuub aan gallay xalku muxuu noqon karaa allihii aynu khaladka ka gallay inaynu u laabanno oon idhaahno ilaahow waan khaldannay khaladkiina ka soo noqonay adigaana na yidhi waad khaldantaane khaladka haddaad ka soo noqotaan waan idinka yeeli ilaahu soo noqonay ya war haddaad khaldanto soo lama sameyn xidho ya xaal marin miyaa la yidhahdaa mise maxaa dhihi jirta samayn xidh baa laga dhaaf meelahaas yacni waxa way xaal baa la bixiyaa soo ma yacni waa la soo noqdaayo khaladkii waa laga soo noqdaa laakiin allah subxaana wa tacaala xaal inoogama baahne ilaahu soo noqonayo qalbiga aan ka dhahan u baahayn intaa haddaynu samayno waxaan oo dhan si fudud buu ilahi u kala furfuraya subxana wa tacala dhowqablayaal baa ina haysta waa lagala furfuri gumaysi waa inugu soo socdo waa lagala furfuri nacayb baa jira iyo kala jeed ilahay baa isku soo keen jeedin laakiin mid ma laynaga heli karaa inaan toobad keenno ilahay usoo noqon oo wixii horay dhacayna ka qoomamoonno dib dambena inaynaan u samaynaynin aan go'aansanno wixii horena qalbigeennu ka gubto soo maart wixii horena qalbigeennu ka gubto ka xumaado wixii say wax u dhaceen shaydaan bay ka timid inaynu ka laabanno marka ka noqonno wixii dambena aynu hagaajinno maslaxana ka talino meeshii la joogana dadka la isku soo jiido meeshii la joogaba inaad isu timaadaan waxba degme degme iyo gobol gobol idin tari maayo gobol gobol iyo degme degme iyo waxba ku tari maayo war adoo ku tashan kara haddaan maanta heli karo inuu dhulkaygu aan degi karo uu noqdo sacuudiga suudaan soomaaliya kenya intaba inaan wada yeesho oon wada degi karo anoo heli kara ilaahay baan idinku dhaariya caqli miyaa tuulo keliya inaan isku ururiyo ya soomaalidu meeshay hadda usii socoto waxa weeye adduunkan xagga usii guurahaya ee munadamaadka waaweyn samaysmaya yurub baa samaysmaysa waxaa jiray yani waxa weeyaan itixaadkii sufiyeedkaa jiray maraykankaad arkaysaan intaasoo dowladoodoo isu tegay buu ka kooban yahay caalamka ninkii keligii meel taagnaayee tabar darnaa waa la cunahaya ma badbaadahay soo maaritaan adduunkii maanta wuxuu ku qasban yahay taxaalufaad iyo bahwadaag waaweyn in lay samaysmaan dowlad dowladdii xataa waa anfici la-da annagana xageen usii soconnaa markuu adduunku bari u guuray baynu inoo galbeed u guuray xaggaan usii soconnaa tuule hebla annagaa iska le hanaga soo degina degme hebla annagaa iska le ma imaan kartaan ummaddaas soomaaliyeed arkaysaan ee yani iyada dhanba tiradoodu iska kooban tahay ilaahay baan ku dhaartay hal magaalo keliya taa iyaga dhan ku filan ummaddaa isbaabi'isay eber iska dhigtay waxay isulaysiina aadan garanaynin hal magaalo oo soomaali ka mida khayrka ku jira haddii si fiican loo istiqlaalo soomaali oo dhan waa ku filanya deegaan ahaanna waa u deeqaa khayraad ahaanna waa u deeqaa hal gobol keliyaa ku filan maxaad isu layseen marka yaa miyaad garan kartaan waxaad isu layseen oo laysu baabeeyey nin maanta fasiri kara ma jiro waa un xadiiskii nabigeena sal lay slam aakhiru zamaanka waxaa dhici doona bu nabig sal lay slam inay muslimiintu islaayaan oo la kala garan waayo ka wax dilayana uusan garanaynin wuxuu u dilayo ka la dilayana uusan garanaynin maxaa loo dilaya tii un baa inugu dhacday ilahay haynaga toobad aqbalo subxana wa tacala xumaantana ilahay subxana wa tacala haynaga saaro quluubteennana allah isu dumo dhibka dhexdeenna yaallana ilaahay subxana wa tacala haynaga saaro dad walaalaa allah subxana wa tacala inaga dhigo dowlad diin diinta ilahay inagu maamushana ilahay inoo dhaliya subxana wa tacaala dhibaatooyinkan iyo qurbaha ina haystana rabbi subxaana wa tacala haynaga fududeeyo allah ina xifdiyo hada bilahi tawfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedin wcala alihi wsaxbi waslm dhaqaniiwogugu baahday baan cili dabiibayn dilkiin kaar qaba jimbaa daasadow tumoe dab markuu baktiyo meel kala dogob ka qiiqaaye dab markuu baktiyo meel kala dogob ka qiiqaaye waagii diraaqa naxdimo dilin la sheegaaye anunbaa damqanaye dhaguuma dawlaqane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxiyo imaqane duliyo hoosuba wanugu dhigaye waa dixdhagaxeede bal inay dalfoof tahay caqliga dooniye laga saaray wixii hore usoo daashaday bay degeshenaysa u soo daashaday bay dhegeyshanaysaa dacaday wada jeesadooy dhowrtoodana heeneeda ay dul walaalaa tahayoy duunka ka heshiiso dadka kama yaraateene waisdabar jaraysaae duba madaxa waiskala dhaqnaa daa'ima abidkigiisa goortay iswada duuxatayba daad u soo gala ee dul iyo hoosba waan ugu dhigaya waa dixdhagaxeede anunbaa damqanaye dhaguma daloane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxeeyoydane bal inay dalboobtahay caqliga dooni laga saaray wixii hore usoo daashaday bay degajeenaysaa ubaxiini waa daadiseen waana dugateemene dulbaxdiisa waa wada qunteen duhur dharaareede dariiq toosan soomaalidaay waa laga dedengaye darajada ilaahaye ninkii doonaya heelowe ninka duday distoorkiyo waxyiga diintii ka qarawiye dugsimada qabyaaladii waxay dumiso moya haddaynan xumaantiyo dilka iyo dayninkala qanqadka dabaddan ka joognaa sharciga daaqadayilanahe dambarkeedu waa jahanama iyo dogobki naareede dul iyo hoosba waan ugu dhigaya waa dixdhagaxeede anunbaa damqanaya dhaguhu uma dalowlane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxeeyo imaanane bal inay dalboobtahay caqliga dooni laga saaray waxii hore usoo daashaday bay degayeenaysaa dalboobtahay caqliga dooni laga saaray waxay hore usoo daashaday bay degaysanaysaa derder laysulaayiyo intaan weerar daba joogno ay dumarku weergisitaan danabadii waayay dabcayaa lahaayeenay intaynu isu duulayno wuu sidaa dareemada u yaalmaydku dabadeeda kullaba doogsan maysaan haddaa dunida joogtaya ubaaga ehoy ehoy